بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا نوحو قبل أبنيا آيات اللحدا إي اللحاد من سورة النمل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون waxaynu soo haynay khalaa'iqda cir iyo dhul wixii ku sugan inaysan ogeyn waxa qeybkaaga oo maqan ila allaahu laakiin illaahu baa yaclamu ilaahay baa og callaamu lguyuub ah wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun saasay iskugu xihan yihin mana ay ogo ay garan ma garanayaan wakhtiga lasoo bixinaayo bal iskaba dhaaf baliddaaraka bal adrakana waajidah baliddaaraka bal iskaba dhaaf iddaaraka waxaa israacraacay waxaa ishalhaleelay cilmuhum cilmigoodii fi laakhirati fiidu bimacnaa ba fi laakhirati bilaakhirati ogaalkoodii bilaakhirati kaasaa israacraacay oo isgaargaaray oo ishalhaleelay bal baa la keenayaa labaad misna bal saddexaad baa la keenayaa kullu taraqi baa la yihahda taa inta laga kor looga kaco baa mid kas kale ka sii daran loo sii taraqinayaa kaasaa mid kale loo sii taraqinayaa aayaddan marka bashaas bimacnaa hal in laga dhigo baliddaaraka halid haliddaaraka bimacnaa hal tataabaca watalaaxaqa mayow israacraacay oo isgaaray gaalada cilmigoodu aakhire ay og yihiin iyo axwaasheeda ma cilmi bay ka hayaan ilaa ay nebiga saacadda qiyaamada weydiiyaan iyo goorta ay dhacayso ilaa wayadii sabab nusuulku yidhi sida qurdubi uu sheegay kuwa mushrikiinay ku soo degtayoo nebiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam qiyaamadu iyo saacaddeedu xilliga ay dhacayso marka marnaba aakhiro ma rumaynayaan mar haddaysan rumaynayn maxayba u weydiinayaan xilliga saacadda qiyaamada dhacayso waxaa kaloo lagu fasira balidaarak cilmuhum fi laakhira fiidu bimacna albaabaa cilmuhum damiirku waa kuwii gaalada ahaa kuwaa gaalada ah cilmigood iddaaraka markaa waa maxay incadama incadama wadmaxalla waxaa tirtirmay waxaa dhammaaday waxaa eber noqdoo la waayey cilmuhum fi laakhira waxay ka dhigan tahay wax cilmiya oo ay hayaan oo waxa dhici doona ah haba yaraate ma jidho iyadoo intaasoo adillo ah oo laga faa'iidaysan karoo wada caddaynaysa loo sheegay adillo naqliyaah iyo mid caqliyaah intaba intaasoo daliil oo lagu kaaftoomi karo iyadoo lagu sheegay misna eber weeyaan ma rumaynin ma rumaynayaan asbaabtii wax lagu ogaan lahaana waa waa wa way hayaan waxaa kaloo la yidhi bal iddaaraka cilmuhu fi laakhira waxaa weeyaan macno kaloo ah cilmigoodu wuxuu ku kulmay oo isku waafaqay calaa ana alaakhirata laa takuunu aakhira inaysan marna ahaanayn ma jirayso aakhira inaysan jirin bal iddaaraka cilmuhum baa israacraacay oo isdabagalay ee isku raaceen inaa aakhira jiraynin culimana halkaasi mare basha oo sideeda loo daayo iyo bashaoo bimacnaa hal laga dhigo istifhaam labadaba waa la mara bal iskaba dhaafe taa ka guuro hum iyagu fii shakin shaki bay kaga sugan yihiin minhaa iyada xaggeeda adduunka marka la joogo shaki bay kaga sugan yihiin aakhiro xaggeeda shakigaa kasii gudubo kor uga sii dallaco bal iskaba dhaafe hum iyagu minhaa xaggeeda camuuna kuwa ka indhala weeye xagga basiirada indhala-aanta qalbiga ah bay qabaan waa camal basiiray qabaan macnaha weeyaan marka intaasoo bal oo midba midda ka dambaysa kor looga sii baxay oo ka sii daran tahay macnaha weeyaan bal hum fii shakin minha bal hum minha camuun camuuna bimacnaa jaahiluun ma sigayaan inay ogaadaan camal qalbi baa ku dhacay acmal quluub wey waxaa la yidhaahdaa qofka indhaha caadigala iyo midka basiiradala midka indhahada caadigaa acmaa baa la dhahaa midkan basiirada la'na waa camaa baa la yidhahdaa marka qalbi la-aantaa daran indhahan caadigaa waxaa ka daran kuwa hoose iyo garashada hoose qofka laga baabi'iyo id rubba acmaa badanaa mid indhala fi daahiri muuqaalka hadda aan indhaha wax uga jeedin laakiin basiirun filbaaini buu yidhi baainka iyo gudaha basiir ah wax arkaya ilaahay kuwa laabta ku jira u wanaajiyey wa rubba basiirin fi suurati qof muuqaalada iyo sawirada arkaya badanaa acmaa fi lxaqiiqati xaqiiqa la-aanna eber ah indhahaanna wax waa uga jeedaa suurooyinka iyo sawirada iyo muuqaalada xagga qalbigana waa ka dansanyi sida gaaladu ay yihiin weeye sida munaafiqiintu ay yihiin weeye sida dadka kaafiliinta ay yihiin weeye indhala-aantaa waxaa u daawaa baa layidhi cilmiga aakhiro lagu haleelo taas baa u daawoah bal hum minha camuuna weeyaan bal idaaraka cilmuhum fi laakhirati bal hum fii shakin minha waa idraab baa la yidhahdaa midba mid bal kala kasii idraab looga sii samaynaya oo looga sii guuraya bal hum minha camuun waqaala aladiina kafaruu aidaa kunaa turaaban waaabauna ainaa lamukhrajuun waqaala aladiina kuwii waxay yihahdeen kafaruu gaaloob aayadaa kunnaa markaan ahaano turaaban caro iyo siigo iyo ciid wa aabbaa'unaa aabbayaashayana siiga iyo caro ay noqdaan a-innaa hanagu la mukhrajuuna kuwa la soo saarayo mayaa nahay ma inta baaba-noo dhulkuna cunoo baabah noqonno baa misna nala soo saarayaa waa inkirsan yihiin waa inkirsan yihiin aayadaa kunnaa turaaban damiirkaas baa wa aabbaa'unaa lagu cadfayaa faslina waxaa ugu filan turaaban dhex gashay oo mafcuulkaas aidaa waqaala aladiina kafaruu waxay yidhaahdeen aidaa kunnaa turaaban wa aabaa'unaa ainnaa la mukhrajuuna mayaanahay gaaladii maka joogtay baa kow ka ahaa bacdiga diidanaa ebir haddaan noqonno dhul baali aan noqonno dhammaanno ciiddu na cunto ma qabrigaa nala soo nalaka soo saarino mar labaad baa nala soo noolaynaya laqad xaqiiqee wucidnaa waa naloo yabohay bay dheheen haadaa kaas naxnu hanaga iyo wa aabbaa'una aabbayaashayaba min qablo horay hore ah naloo ku yabo sidaa maxamed nebi maxamed noogu yabohay hadda baa aabbayaashayada hore weligood loo dhihi jiray waxbaa imaanaya hadday arrintaasi jidho waa la arki lahaa in haadaa maa haadaa kaasna ma ahaanin bay dheheen ilaa asaadiiru lwaliina kuwii hore asaadiir waa maxay khuraafaad kha wey waa khuraafaadkooda abaadiil beenahoodii iyo brobogandadoodii iyo waxoodii wey bacdigay marka kuwaana diidan yihin oo maxay u diidayaan bal hadda bacdiga awalba maraysan jirin baa jidhay iyagoo aan jirin oo la abuuray allihii markii hore abuuray haddana waa awoodaa inuu mar labaad soo celiyo maxay ku diidan yihin qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam siiruu warbal socda fi lardi ardada dhexdeeda socda fii arjaa'i lard walbal dhulka ku safro oo dhinacyadeeda warwareegoo mara fanduruu waxaana fiirisaan kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmujrimiina kuwii mujrimiinta ahay dembiilayaashaa ciribtooda qof mujrima haddee waa dembiile ijraamka dembigu galay hadduu adduunka fakadoo si kasta ku badbaado dembigow galay baa loo haystaa haddaan la cafin oo toobad keenin oo ilaahay isku dhiibin oo kuwa wax ka galay yaa la tacaamulin oo aysan cafin ama ka goosan aayaddu marka waxaa la yidhi wal aayatu waciidun wa tahdiidun goodi iyo cagajuulayn ayaa aayadda ku sugan bal waxaa fiirsan fanduruu kayfa kaana caaqibatu اlmujrimiin kuwii mujrimiinta ciribtooda say noqoto walaa taxzan ha tiiraanyoonin baa la yidhi nebi allow calayhim kuwaa dushooda tasliya la yidhahdaa nebiga calayh salatu asalaam walbahaarka iyo ilmada oohinta ka dacaysaa laga masaxaya waxay leeyahay waxba ha tiiraanyooni ha u tiiraanyooni walaa takun hana ahaanin fii dayqin ciriiri dhexdiis mimaa kii xaggiis yamkuruuna ay makrinayaanoo shirqoolayaanoo makri samaynaya kuwa mukadibiinta ha u tiiraanyooni haddii iimaan laga waayo ay rumayn waayaan laabtaaduna yuusan ciriiryamin makriga ay samaynayaan ilaahay baa kaa ilaalinaya makriga ay samaynayaan ku soo gaari mayo makrigu ilaahay baa kaa ilaalinaya wallaahu yacsimuka min annaas walaa takun ha ahaanin fii dayqin ciriiri dhexdiis ha ahaanin mimaa kii xaggiis ciriiri yuusan kaa gelin yamkuruuna ay makri samaynaya ay dhagarta ay samaynaya intaa shirqool iyo dhagar bay nebiga u samayn jireen calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ka badbaashay wayaquuluuna waxay ku qowlahayaan kuwa gaaladaa jees jees dartiis mataa haada alwacdu yaboo ahaani goormuu ahaaday jeer buu ahaaday xilligeebuu ahaaday yaboo ahaan cadaabka la yaboohayo goormuu imaanaya in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegahaya waxaa ku hadlaysaan haddaa ku run sheegaysaan war waxaani goormuu dhacaya khiaabka ayaa lala hadlayaa nebi moxamed iyo calayh sala slaam muminiinta in kuntum saadiqiin yay la hadlayaan wayaquuluuna waxay ku qolyaa mataa hada alwacdu in kuntum hadaatiin nebigaya kuwii racaysheeya saadiqiina kuwa run sheegahay goormaa waxaani dhacayaan aa sheegaysaan waa loo jawaabayaa marka arrintaa loo caddaynaya aa lagu yidhi qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi maxamed alayka asalaatu wasalaam casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay kaa la idiin yaboohay an yakuuna inuu yahay kaa la idiin yaboohay ee cadaabkaahi radifa ama iskaba dhaafa casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay radifa mid dhowaaday ama radifa mid fangalay lakum idinka mid dhowaaday inuu yahay bacduladii kii barkiisba kaafa casaada an yakuunada bacduladii kii barkii tastacjiluuna aad degdegsanaysaan an yakuuna inuu yahay radifa mid fangalay fangalka ma taqaan daabadda hore laga saaran yahay midka gadaal ka saaran mid soo fangalay bacduladii macnaha inuu yahay mid dhowaaday bacduladii kii barkiis tastacjiluuna aad degdegsanaysaan waxaan aad degdegsanaysaan ciqaab iyo cadaaba barkiis inuu dhowaaday baa laga yaabaa oo horta bal adduunka wixii idinkugu dhici lahaa waa idinku dhacaya maalintii beder baa qaarna la qafaashay qaarna waa la laayey bacduladii tastacjiluun taasi wata radifa bimacnaa waxa weeyaan ikhtaraba wadanaa taasaa dhici ka dhah wa ina rabbaka nabiyullaahi moxamed oo rabbigaa khaaliqa ku abuurtay rabbigaada ku barbaariyey wa ina rabbaka adiga rabbigaa laduu fadlin fadli iyo ifdaa nicmayn alla iskale wey cala naasi dadka dushooda ilaahay u nicmeeyey dadka ilaahay incaam buu siiyey ifdaal waa maxay nicmayn iyo barwaaqayn markii aan ciqaabka loo dedejin iyagoo macaasidii iyo gaalnimadii ku laran oo gacanta kula jira waxa adduunka gaalo iyo balaayo iyo macsi ka socoto iyadoo ay jidho baa ilaahay faraha ka qaadaya weliba u nicmaynaya oo barwaaqo siinaya walaakina akarahum iyaga badankood laa yashkuruuna ma shukrinayaan nicmadaa xaqeeda ma garanayaan rabbigood u mahadcelin mayaan ku shukrin mayaan waina rabbaka rabbiga la yaclamu wuxuu ogyahay maa buu ogyahay tukinu ay qarinayso suduuruhum iyaga laabahood wamaana ilaahay waa ogyahay yuclinuuna ay daahirsanahayaan waxaa kaloo ilaahay ogyahay waxay qarinayaan iyo waxay daahirinayaan oo maxay ah cadaawadda iyo collaytanka ay nebiga u hayaan calayhi salaatu wasalaam iyo makriga iyo dhagartaa ilaahay waa ogyahy waa ogyahay waa maxay macnaheedu waa hanjabaadu waa laydinka jazaynayaa wey abaalkeedaa helaysa wamaa min haa'ibatin mid maqan ma jidho fi samaa'i samada dhexdeeda iyo walardi ardada dhexdeeda ilaa hadduu jiraba fii kitaabin kitaab dhexdii bay ahaatay kitaabkaasoo mubiinin cad shay ma jiro aada u qarsoon fii gaayati alkhafaa'i cala naas maqnaansho iyo qarsooni meesha u dambaysa ka gaaray ilaa hadduu jiraba ilaahay waa ogyahay kitaab mubiinu ku yaallaa looxulmaxfuudka wax kasta lagu sadreey lagu xardhay lagu qoray ilaahay waxba kama qarsoono ir iyo dhul iyo wixii ku dhex jira sir iyo calaaniyo si hoose iyo si qarsoonba iyo si muuqataba ilaahay waa ogyahy wamaa min qaa'ibatin mid qaa'ibaayo maqan ma ahanin fi samaa'i walard ilaa fii kitaabin mubiin kitaabka mubiinka waxaa la yidhi waa lawxul allawxulmaxfuudka kaa weeye baa layidhi inna haada alqur'aana qur'aankan isaga yaqusu waa qisoonahaya calaa bani israa'iila reer bani israa'iil dushooda wuxuu uga qisoonayaa akara aladii kii badankiisa hum iyagu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna isku afgaran la'aayeen isku diidanaayeen qur-aankan cadiimkaa ee sharafta badan ee nebiyullaahi moxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu qisoonayaa oo ka warramayaa macnaha reer bani israa'iil uga sheekaynaya arrinkii badankiis ay isku khilaafsanaayeen oo waa maxay waxay isku diidanaayeen xagga arrimaha diinta ah waxay kaloo isku diidanaayeen nebiyullaahi ciise iyo arrintiis firqooyin badan bay u kala dilaaceen oo nebi ciise qolaba tiri waxaas weeye waxaa weeye waxaa weeye ilaa ay islacan lacnadaan bacduhum bacdan ka lacnaday waxa ay isku hayeen oo dhan badankiisa qur-aankan waa u caddaynaya inna haada kan alqur'aana yaqusu waa qisoonayaa waa caddaynayaa calaa bani israa'iila reer bani israa'iil nimankii la dhihi jiray akara aladii kii badankiis kii badankiis ayuu u caddaynayaa oo uga qisoonayaa macnaha oo u bayaaninaya wey hum iyagu fiihi dhexdiis yakhtalifuuna yakhtalifuuna fiihi macnaha kuwaa waxay dhahay nebi ciise waa ilaah kuwa waxay dhaheen waa wiil ilaahay ibnullaahi kuwa waxay dhaheen waa haaliu alaaatin kuwa wax kaley sheegeen maryamo sidoo kale waa afla gaadheeyeen cusayr sidoo kale way isku diidanaayeen waa nebi waa rajul saalixa waxay kaloo isku diidanaayeen waxyaalo tiro badan kaa badankiisa qur-aankan isagaa u kala dhigdhigaya u caddaynaya ilaa ay iyagu intay iskhilaafeen oo islacnadeen oo isnaceen ay heerkaa ka gaareen ila qur-aanka wax kasta waa caddaynaya walaa radbin walaa yaabisin ilaa fii kitaabin mubiin qur-aanka cadiimkaa sidaa weeye reer bani israiil waa nimanka yahuudda iyo nimanka nasaarada ah labadu waa reer bani israiil wa inahu qur-aankaani sharafta badan oo ilaahay soo dejiyey lahudan hanuun weeye waraxmatu naxariis weeye yuu u yahay hanuun iyo naxariis lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ayuu u yahay baadinimadaa looga hanuunaya cadaabkaa looga badbaadayaa mu'miniinta hadda waxaa loo khasisay buu yidhi imaamu qurdubi iyagaa hadda ku intifaacaya yaa iyaga baa ku intifaacaya inna rabbaka rabbiga nebiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam yaqdii waa mid xukumahayo kala saaraya bimacnaa yafsiru ilaahay mid kala saaraya wey baynahum iyaga dhexdooda bixukmihi xukunkiisa ilaahay ku kala saarahaya reer bani israa'iil maalinka qiyaamada xukunkiisa caadilka ah ayaa ilaahay ku kala saaraya qadihiisa iyo xukun baa ilaahay ku kala go-aaminaya kan xaqa ku taagnaana wanaag baa lagu abaalmarin baadil sameeyahana waxaa weeyaan ciqaab buu leeyahy wahuwa ilaahina alcasiizu ilaahay wey alla casiizoo qaaliba wey laa yuuradu amru amarkiisa lama noqo lama celiyo alcaliimu ilaahay mid caliima weya afcaasha addoommada waa ku cilmi leeyahy waa ku cilmi badan yahay wax ka qarsoon ma jiraan ilaahay sidaa weeyaan subxaanahu wa tacaala alcasiiz alcaliim labadaas waa iska faciile waa mubaalaqo allahaas weeyaan subxaana wa tacaala fatawakal haddaba tala saaro cala allaahi ilaahay amarkaada ilaahay u bandhig ilaahay tala saaro ilaahay cusko shaniyadaadoo dhan ilaahay cusko isagaa kuu kaalmaynaya innaka adugu cala alxaqi xaqi dushiisi baa tahay almubiini ee waadixa ahaa almubiini almuniiri ifayey waadixa ahaa ciribta dambe iyo guushana adigaa iskale gaaladana adaa ka raynaya macnaha weeyaan innaka adigu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam laa tusmicu ma maqashiin ka dhid almowtaa kuwa dhintay gaaladaa waxay ka dhigan yihiin wax dhimaan ah wax dhintoo eberkooda ah kuwa dhintay ma maqashiin ka dhid walaa tusmicu mana maqashiin ka dhid assumma kuwa dhagahala adducaaa yeeridda iyo dhawaaqa kuwa dhagala dhawaaqa lama mashayn karo idaa wallow markay jeensadaan mudbiriina xaalayihin kuwii dabada duway dad dhagala oo weliba sii jeedo sii socda cid wax maqashiin ka dhama jiro bimacnaa waxa dhagahala xataa hadday soo jeedaan kule indhaha wax ka arkaan oo ishaarada fahmaan oo si ay noqoto ama wax dhagana la-aa siina jeensaday cid wax fahansiinka dha iyo cid wax maqashiinka dhahay ma jiro kuwaani waa sidaasoo kale dhagahay waxay ka qabaan wa fii aadaanihim waqru culays qur-aankii waa ka jeensaday ma maqlayaan ma arkayaan ma rumaynayaan wamaa anta adigu mana tihin bihaadi lcumyi kuwa araggala ee indhahala mid hanuuninaya can dalaalatihim baadinimadooda kuwaas baadinimadooda mid ka hanuunin kara mati oo indhala-aantaani cumyi baa la yidhiyo waa cumyi lquluub kuwa qalbigala ee qalbigooda uusan basiirada iyo nuurka lahayn gaalnimadooda kama hanuunin kadhib in tusmicu maa tusmicu ma maqashiin ka dhig samaaca tadaburin way fahmi fahansiin iyo tadaburin maqashiinteed ilaa man mooye yuuminu rumaynahaya biaayaatinaa aayaadkanaga aayaadka yaga ciddii rumaysa unbaa wax maqashiin ka dhah oo fahum iyagu muslimuuna waxaa la yidhi kuwaa mu'miniinta baa ku ajiibaya waa kuwa hoggaansamay waa kuwa wejiyaashooda allah raxmaanka u dhiibay kuwa marka aan wax maqlayn waxna dareemayn waxna garanayn caqliga lahayn waxaa lagu shabahay wax dhintay waxgee kala mid yihiin haba ma maqlayaan iyagoo nool baysan hadda wax maqlay mar labaad waxaa lagu shabahay wax dhagala mar kale waxaa lagu shabahay wax indhala haddee dhegihii waa u joogaan oo indhihii waa u joogaan oo waxba kama maqna markaasaa la yidhi weliba waxaa dhagahala oo waxay ka dhigan yihiin idaa wallow mudbiriin markay jeensada lagama rajo qabo dhagoole sii jeensaday inuu warkaada iyo dareen helo ama maqlo marka waxay ka dhigan tahay ayadda waxaa looga jeedaa kal mowti wax dhintay la mid yihiin wa ka summi wax dhagalaabay la mid yihin wa kal cumyi wax indhalaabay la mid yihin laa yafhamuuna walaa yasmacuuna walaa yubsiruuna walaa yaltafituuna ilaa shayin min adalaa'il اlkowniyati aw ilaayaati اlqur'aaniya waxma maqlayaan waxma fahmayaan waxma arkayaan ma milicsanayaan shay ka mida dalaa'isha kowniga ah oo ilaahay waxdaaniyadiisa lagu garto ama aayaadka qur'aaniga ah tanziiliga ah iyana waxba kama garanayaan sidaa weeye xaalkoodu macnaha kuwan iyaga ah wax dhimaada oo ay u dhammaatay oo dhintay oo kale weeyaan macnaha wax faa'iidaah aan lahayn xaalkoodu waa iska sidaas dad waxaa jira marka iyagooba noolba iyagoo nool ayay waxay ka dhigan yihiin wax dhintay bay ka dhigan yihiin oo ay u dhammaatay lanna wax nafco ay leeyihiin iyo wax faa'iida ay leeyihiin ayaan jirin markaa xaqa ma maqlayaan ma tadabburayaan ma fiirinayaan ma rumaynayaan xaalkooda waa iska sidaas gaalada iyo munaafiqiinta iyo kuwa kaafiliinta ah waxaasoo dhan waa dad macnaha kafladaas ku jira oo ay u dhammaatay baa lihi marka kuwa hanuunsan oo ilaahay xaqa ku hanuuniyey kuwaas allahayna ku daro kuwaas weeye kuwa guulaysanaya kuwaasna weeye kuwa aflaxaya oo liibaanaya kuwaa weeyaan darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab